ciidamada maamulka jubbaland ayaa maanta sheegay in ay fashiliyeen weeraro qaraxi ah oo kooxda al-shabaab saaka ay ku soo qaaday degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose dadka deegaanka ayaa sheegay in aroortii hore saaka ay ku waabariisteen laba gaari oo qaraxa iyo rasaas xoogan oo ay isdhaafsadeen ciidamada jubbaland iyo kooxda al-shabaab mahad maxamed islaam taliyaha ciidanka daraawiishta jubbaland ee degmada afmadow ayaa khadka telefoonka waxa ugu warramay wariyaha v o a aadan maxamed salaad waxaana ugu horeyna uu weydiiyey sidaay waxu dhaceen nimanka khawaarijta ee dhagarqabayaashu waxay soo qaadeen saaka salaadii subax ee weerar soo qaadeen weerarkooduna siday ugu talagaleen muusan noqonin waa la fashiliyey xerada ciidanka daraawiishta jubbaland ee degmada afmadow ay weerar kusoo qaadeen qaraxya ku bilowday markii koobaad gaari qaraxay macnihii ku bilowday oo ay ku dhufteen bedka hore ee xerada horteeda kii labaadna banaanka faraa ciidanku ku qarxiyo lagu fashiliyo gantaal lagu dhuftay kabacdiina ciidanka santarida soo galay marka weerarkoodi waa la fashiliyey waana laga guulaystay aadna waa loo cayriyey maxaa marka khasaare ah oo ka dhashay qaraxyadaas khasaaro badan nama soo gaadhin aad iyo aad baa macalihi laaguudad qabnaa waa cayntay dee kolley qarax wuxuu ahaa qarax weyn buu ahaa dee guryo iyo macalihi magaalada iyo guryo qarax tagay waa jiro qarax awoodis xera ku dhaca khasaaradee dadka shacabka soo gaaro dhaawacyo waxyaala noocaasna waa jirtiraan laakiin weerarkooda banaankaa lagu fashiliyey wax dhimashona ma jirto waxyaala yar yar oo dhaawac oo aad iyo aad u sukan baa jira waana ka guulaysanay weerarkooda insha allah waa tahay maadaama aad sheegtay in qarax weyn uu dhacay islamar ahaantaana tacshiirada ka dambeysay ma waxaad leedahay wax khasaare dhimasho iyo dhaawac ma jiraan walaalow macnihii nimankana waxay wadeen adeegsanayeen wuxuu ahaa laba qarax qaraxii koobaad ee ugu horeeyey wuxuu qabtay macnihii god tarakay oo ciidan ka barayo macnihii ku qarxay qaraxii labaadna macnihii gantaal baanu ku dhufanay oo banaanka hore oo xerada in badan ka fog baanu ku qarxinay labada gaarina laba gaari oo saaraf bay ahaayeen marka qaraf midna god buu ku dhacay cidlaha kan labaadna gantaal baan ku dhufanay banaanka koraan ku qarxinay marka santaridoodiina dee jilibkaan u dhignay waa waan ka guulaysanay way carareen
warar baa sheegaya in askar badani meesha ay ku dhaawacmeen taa maxaa ka jira walaalow maya maya wax dhimashaa ma ma ma jirto laakiin dhowr askari oo dhaawac firika macnihii gaariga qaarkala soo gaaray waa jiraan laakiin wax dhimashaa ma lihin ilaa imisa ilaa imise qofaa ku dhaawacmay markaa shacabka iyo ciidankuba wallaahi ma ma ma deexi karo shacabka hadda dee khasaaraha soo gaaray ma deexi karo laakiin waxyaala dee guryahooda ugu tegay waa jiraan shacabka laakiin askarta ilaa iyo shan lix askari meelahaasa naga dhaawactay dhaawac fudud naga soo gaara dhinacii idin soo weeraray maxaa khasaaro ka ogtihiin
khasaaro badan baa jira oo gaaray oo kuwa banaa baylan isku soo xiday kuwa qarxo banaanka hore kudhiga gudahoda toogtay kuwa kale oo kuwa santaridaan laga dilay khasaaro badan bay leeyihiin dhaawac badan bay qaateen meyd badan bay jiiteen meydad badan kuwaba dhulka daadsan marka aad bay u tabeen macnihi hawlgalka weerarka iyagoo soo qaaday siday rabeenna uma noqonin wayna ku fashilmeen way tabeen aad baan u tabinay mahad maxamed islaam taliyaha ciidanka daraawiishta jubbaland degmada afmadow ayuu ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena v o a aadan maxamed salaad